إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan gaari uuraal ah ayaa ciidamada xabashada itoobiya looga qarxiyey gobolka hiiraan waxaa duleedka magaalada muqdisho lasoo dhigay meydka hooyo dhashay shan carruur ah bulshada ku dhaqan deegaanka bacaadweyn ayaa soo dhoweeyey maamul islaami ah oo laga hirgeliyey deegaankaas munaasabaday nabadoon ku caleema saaratay jufa ka tirsan bee shaceer ayaa ka dhacday wilaayadii islaamiga ee galgaduud ciidamo ka amar qaata madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee dowladda federaalka ayaa jirdil u geystay waalidiin carruurtooda laga dagaalgeliyey itoobiya kuwaasoo bannaanbax ka dhigayay meel aan ka fogeen madaxtooyada maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sheegay inay diyaar u yihiin maxaabiis isweedaarsi ay la sameeyaan xukuumadda yemen ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran gaari uuraal ah ayaa ciidamada xabashida itoobiya looga qarxiyey gobolka hiiraan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaybo ka mida gobolka hiiraan qarax kula beegsaday gaari ay wateen ciidamada xabashida itoobiya ee qaybta ka ah duulaanka shisheeye gaariga laga qarxiyey itoobiyaanka ayaa ahaa nuuca loo yaqaano uuraalka waxaana lagu qarxiyey duleedka magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan ciidamadii itoobiyaanka ee ka buuxay gaariga ayaa u qaybsamay dhimasho iyo dhaawac walow aan helin tirada rasmiga ah ee ku waxyeelowday qaraxaas waxaa duleedka magaalada muqdisho lasoo dhigay meydka hooyo dhashay shan carruur ah maxamed ciise ayaa warkaasi noo faahfaahinaya waxaa meydka qof dumar ah oo la dilay lagu arkay duleedka magaalada muqdisho dhacdadan naxdinta iyo argagax leh ayaa waxay ka dhacday xaafad lagu magacaabo galmudug oo ku taala duleedka magaalada muqdisho halkaas oo lagu arkay meydka gabadhan ilaa iyo hadda ma cadda cidda ka dambeysay dilka gabadhan sida ay sheegeen dad ay qaraabo ahaayeen gabadha dhimatay mid ka mid ah gabadha la dilay qaraawadeeda oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen magacaygu waa caydiid maxamed cali abada magaceeda waxaa layidhaha caashe maxamed cabdicasiis waxa ugu wardambayshay shalay sagaalkii saac ay caawinaysay walaasheed xaafad ka guuraysay xaafad kale u guuraysay bay caawinaysay markay caawisay kadibna maamaday u shaqaynaysaa soo dhawaaqtay maamaday soo aaday xilligaas baadna ugu wardambaysay teeda kalenta xilliga labay tobanka baan anaga soo wacan la hadlay waxay igu tiri xaafaddii maamadan jooga maamadan u qabanay adiga u qabanay haddana xaafaddii baan jooga igu tiri xilliga labay tobanka shalay maqrib xilliga maqribka la dambeeyey dadeedana waxaas ay labaatan qabarkeeda waxaan helnay hadda inta lamarkeeda waan wacaynay balse lama qabanayno marka qaarna waa lasoo daminaya hadda dhaawaceeda waxaan aragnay xaggan xabad baa aga taallo indhahan ay ka buujisan yihiin sidoo kale wiil ay walaalo ahaayeen ayaa isna sheegay in si arxandaro ah loo dilay doonayaanna cadaalad wallaahi aad aawahmay gabadha geeridu ku imaatay anigoo cabaas maxaa cabdicasiise iyo ayadoo caash maxaa cabdicasiise hadeertan bacdul waqtigan aan maqlay in ayada la dilay dadka iisoo sheegeen telefoonka iga soo wacayn dadkan waaye wax aan war ka hay oo hadda aan ma jiraan waa ii maqal waa ii hadda dowladdu waxaan ka codsaynaa inay xaqiiqadeeda qofkii macnaha in naloo soo caddeeyo meel naloogu sheego ama wixii la baaro oo dilkan la dabagalo waxaa loo baahan yahay taasaan rabnay muqdisho iyo goobaha kale ee la midka ah oo ay maamulaan shisheeyaha iyo kuwa la jira ee soomaalida ayaa waxaa ka dhaca falal amni daro oo marba marka ka dambaysa kasii daraysa bulshada ku dhaqan deegaanka bacaadweyn ayaa soo dhoweeyey maamul islaami ah oo laga hirgeliyey deegaankaas warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya cabdulaahi yaasiin jaamac munaasabad ka dhacday deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ayaa lagu shaaciyey in deegaanku waxay xilligan ka dambeeyo uu leeyahay maamul islaami ah kaas oo hoos taga xarakada shabaabulmujaahidiin weliga walaayada mudug sheekh xasan abuuxamse iyo xubno kale oo la socday ayaa munaasabadda ka qayb galay sidoo kale munaasabadda waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada beesha qubays oo bacadweyne iyo nawaaxigiisa degta sheekh xasan abu xamse ayaa waxa uu dadka deegaanka u sheegay in wixii xilligan ka dambeeya ay leeyihiin maamul islaami ah islamarkaasina loo baahan yahay inay soo dhoweeyaan oo ay la shaqeeyaan allah tabaaraka watacaalaan u mahadcelinaynaa in badan uma waan u mahadcelinaynaa waxgaradka odayaasha iyo culummada iyo ganacsatada dhammaan reer deegaanka bacaadweyne ee sida sharafta leh ixtiraamku ku jiro ee karaameynta leh ee aada noo soo dhoweyseen waan inkaga mahad celinaynaa waxaan inka soo booqannay xagga gobolka waxaan nala socdo maamulkii degmada waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan isku kiin wareejinno waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaad soo dhoweysaan inaad la shaqaysaan in ma garanaysaa laga wada shaqeeyo oo laga wada qayb qaato hadday noqon lahayd amniga iyo ilaalintiisa hadday noqon lahayd dacwadii iyo dadkii in diin la gaarsiiyo inaad ka qayb qaadataan ood ugu kaalmaysaan insha allahu tacaala taana waan inka rajaynaynaa sheekhaas xagga jiro waa waaliga deegaanka bacadweyne waa mas-uulka wixii hadda ka dambeeyo aad insha allahu tacaala wadaagi doontaan wixii dhexdiina ah aada wadaagi doontaan weeyaan rag badan oo garbihiisa ahoo makaatibta dhinacadiisa saahay ahna madaxii waxaa ka mid a ee dacwada amiirka dacwada ka mida waxaa ka mid a ee qadihiyaa ka mida xisbadiyaa ka mida insha allahu tacaala waxaa ka mida sakawaadkiyaa ka mida dadka deegaanku waxa ay sheegayaan inay ku faraxsan yihiin kuna qanacsan yihiin in shareecada islaamka lagu xukumo waxay hoosta ka xariiqeen in markii hore xarakada shabaabulmujaahidiin looga war xumeeyey laakiinse wejigii ay malaynayeen ee loogu sheegay weji ka duwan iminka ay ku arkeen annagu sideeda walaayada aqoon uma lahayn waxaanu maqli jirnay al-shabaab oo naloo sheegi jiray dadku dhammeeya dadku madaxa inta ka jaro bagga u saaraa xoolahay ka dhacaan gabdhahay ka dhacaan waxaan ku leeyahay xooggaas iyo shiddadaasi dadka la galaan oo ku socdaan laakiin hadda waxaan aragnaa wixii hal bacaad lagu lasaynaysaa waxba ka jirin markaan ismudannay walaayadii annagu isku nimid waxaan aragnaa wixii naloo sheegaayey wax been ah oo la dhoodhoobay oon waxba ka jirin oo lagu kala geynayo dadka muslimiinta inay yihiin anoo caddaad beena nal ku shubayo runtiina maanta gaarna bulshada deegaanku waxaay sheegayaan in si weyn ugu baahi qabaan oo ay u jadbaysan yihiin in lagu xukumo shareecada islaamka
hadda waaba jadbaysannahaba waxaan u jadbaysannahay ilaahay diintiisii nal ku baraarujiyey baaan u jadbaysannahay jasaaka allaahu khayran marka anagu kolla dad muslimiin ahaan nahay meeshan baan joognaa muslimkuna waa midkii afkiisa yadiisa laga badbaxo waa midkii run sheega diinta ilaahay kitaabka ilaahay inaan isla qaadano waa kusoo ballanay waxaa sugaynay waana naloo keenay in lala shaqeeyo waa ku ballanay ilaahay idankiis waa lala shaqaynayaa waxaana rajaynaynaa wax walboo hadda ee diinta ilaahay xooga oo kusoo siyaadahay way nolol bay noo tahay waa ku hohanag qaadaynaa horaantii bishii ramadaan ayay xarakada shabaabulmujaahidiin waxay la wareegtay gacankuhaynta deegaanka bacadweyne ka gadaal markii ay cagaha wax ka dayeen ciidamadii dowladda federaalka ee halkaa ku sugnaa kuwa oo qaarkood u carareen dhanka magaalada cadaado halka kuwii kalena u carareen dhanka magaalada gaalkacyo munaasabaday nabadoon ku caleema saaratay jufa ka tirsan beesha ceer ayaa ka dhacday wilaayadii islaamiga ee galgaduud munaasabadan oo ahayd mid si eersaraa loo soo agaasimay ayaa waxay ka dhacday deegaan hoostaga magaalada dhuusamareeb ee wilaayada galgaduud munaasabada oo ay nabadoon ku dooranaysay jufada cabsiya ee beesha ceyr ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay wilaayada galgaduud waxgaradka jufada cabsiya iyo odayaasha wilaayada ugu horeyn nabadoon macalin cali ayaa munaasabada kasoo jeediyey kelimad soo dhoweyna ah waxaan ka hadlaynaa oon soo dhoweynaynaa gogosha maanta meesha ka dhacday oo isugu yimaadeen dad badan oo muslimiinuhu ayaan soo dhoweynaynaa waxaan soo dhoweynaynaa walaayada oo qayb kasta leh ee ka soo qayb gashay gogoshaas ayaan soo dhoweynaynaa waxaan soo dhoweynaynaa oon gogosha u dhignay dad islaam ahaan nahay diinta islaamka ku dhaqankeeda iyo raaciddeeda ayaan gogosha u dhignay inaan iskugu nimaad oo aan ka ballanno ayaan gogosha u dhignay gogoshaas walaayada galguduudeed iyo annagoo reer galguduudeeda ayaa gogoshaas ka ballanna inaan iskugu nimaad oo aan iskugu nimaado gogoshana u dhigno nin naqiim ah oo naqiim naga ah oo diinta islaamka nagu hogaansha annagu waxaan u doorana diinta islaamka inuu nagu hogaansho annaguna waxaan keenay diinta islaamka inaan ku dhaqanno ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha mursade ayaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay isagoona bogaadiyey nabadoonka ay dooratay jufada cabsiya ee beesha ceer runtii waxaa maanta sharaf u ah oo wax weyn oo aan kala soo qaybgeli karna ah inayna qayb ku hogaamiyo shareecada islaamka waxaan leennahay halkaas runtii waxaa ka soo ifaya iftiin aad u weyn oo aan dhihi karno maantay walaalihiin wax weyn ayay qabteen waan kaga mahad celinaynaa gogashaan ikaga mahad celinaynaa wanaagga iyo sharafta aad nagu soo dhawaysaynaan ikaga mahad celinaynaa naqiibka diineed oo aad maaragtay maanta isku waafaqdeen dadka intaan la eg ay isku waafaqeen inuu maanta kitaabka ilaahay uu ku hogaamiyo ayaan ikaga mahad celinaynaa tawfiiqdaas ilaahay idin waafajiyey waan ikaga mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran maxamed nuure cumar faraweyne oo ah nabadoonka cusub ee ay dooratay jufada cabsiya ee beesha cayr ayaa ballan qaaday inuu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka waxay iigu doorteen naqiibnimada shareecada islaamka iyo kitaabka ilaah inaan ku hogaamiyo war reer cabsiyow ma iigu dhiibteen reer cabsiyow ma iigu dhiibteen waa aqbalay inaan idinku hogaamiyo intaa kadib waxaan doonaynaa dadka deriska ah dhinac kasta naga xiga walaalaheena iyo dhexdeenna inaan isku maamulno kitaabka ilaahay hal irid oo loo dhaafo ma lahan kitaabka ilaahay ciddii qaatana iyadaa ku liibaanaysa sidaas ayaa galabta reer cabsiiye meeshaan iigu doorteen ilaahay ha ila galab galo ma ilaahayna igama dhiga kii ku dhex kufa inshaa allahu kariim in ilaahay noo fududeeyana waa rajaynaynaa ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid isagoona jufada ku ammaanay nabadoonka ay dooratay hogaanka markan hogaan wanaagsan iyo hogaan xun labadaba waa jiraan taariikhda labadu waa qoraysaa ee dad markaa wanaag ka shaqeeyo waa jiri jireen oo maaragtay ummadihii iyo ambiyadii iyo rusushii ilaahay soo diray dadkiiga garab taagnaa ilaa wakhtigan hadda aan joogno lagu soo gaaro dad wanaag ka shaqeeyo oo taariikhda baali dahabi ee ka qaatay waa ay jiraan dad naga dambeeyona sidaasoo kale ahaan doonaan ee sidaasoo kale dhinaca kale dad ayagana maaragtay xumaan ka shaqeeya oo taariikh xun dhaafo oo maaragtay sharti iyo xumaanta ka shaqeeyana waa jiri jireen ayagana hogaamiyaal ah waa jireen insha allahu tacaala waxaa nasiib aad iyo aad u wanaagsan ah oo ilaahay wax looga mahadi ah in maaragtay maanta maaragtay beesha reer cabsiya ay naqiib ay doortaan naqiibkaasoo shareer islaamka ku hogaaminayo oo ku dhaqanka shareecada islaamka u taagan ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyey ayagan waxaa laga rabaa arrintaas ilaahay subxaana wa tacaala u gartay inay ilaahay ugu mahad celiyaan ayaa looga baahan yahay wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa marar badan ka dhacay munaasabaad noocan oo kale ah kuwaasoo qabaa'ilada dega wilaayaadka ay ku duubteen ugaasi iyo nabadoonna ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka ciidamo ka amar qaata madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee dowladda federaalka ayaa jirdil u geystay waalidiin carruurtooda laga dagaalgeliyey itoobiya kuwaasoo bannaanbax ka dhigayay meel aan ka fogeen madaxtooyada mar kale iyo cabdulaahi yaasiin jaamac waalidiinta ayaa waxa ay wadaan dibadbaxyo isdabajooga kuwaasi oo ay ku xanuunjinayaan madaxweynaha dowladda federaalka kaas oo wiilashoodii ka gatay dowladda etoobiya ka gadaal markii lagu soo tababaray dalka eritrea waxaana la sheegay in dhallinyaradaasi qaarkood la laayey halka kuwo kalena aan wariya wacaa laga haynin waalidiinta ayaa iyagoo mudaharaad ka dhigaya isgoyska sayidka oo madaxtooyadaan sidaa uga fogeyn waxaa soo weeraray ciidamo ka amar qaata madaxweynaha dowladda federaalk ah waxaanay u geysteen jirdil ba'an waalidiinta qaarkood waxay sheegayaan in loola dhaqmay sida yuhuuddu ay falastiiniyiinta ula dhaqanto ciidankii dowladda dariiskii dowladda ayaa nugu laayay meesha otoota iridkeed shalay waxaanu nidhi mma falastiin baana ma falastiin baana shalay falastiin baan noqon innagoo taagan innagoo taagan ooto ooto bartamaha muqdisho ayaan falastiin noqon sida falastiinkiibaa naloo laayay anugu dhaawac baan gacan ka ahay cabdiyareer gacantiisa isagaa igu dilay ninka taliyaha cabdiyareer gacantaas ma qaadi karo qof dumara ahay haddaan hadda baneeya gacanteeda waa dadku islaamka waa yaabahayaan marka waxaan rabaa ragga soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyed waxgaradka oo wax maqlahaya horta dhibaatadiina gaartay inaad dumarkaas la laayo hadday raalli ku yihiinna kulligood ha aamusnaadaan haddaysan raalli ka ahayna ragga soomaaliyeed waxaan ka codsanayna oo cod dheer iyo cod gaaban uga codsanayna shalay dhibkiina loo geystay oo nimanka madaxtooyada laga soo amray cabdiyare ereg noo geystay iyo ragga uu asagoo amarka siiyey sidii wax gaala camal layna warlaaya warlaaya warnaagaha laa warna gacantiisu igu dila ilaahan ku dhaartee waalidiintu waxay intaa ku dareen in farmaajo ay ku qatalmeen oo ay u malaynayeen marka hore madaxweyne soomaaliyeed laakiin dib ay ka ogaadeen in uu cadow yahay maxaan cabdulaahi farmaajo madaxweyne soomaaliyeed aan moodaynay ilmaheennii buu qaaday eletareeyu ku shubay qadanaan idin geynaynaa buu yidhi eletareeyu haddana intii hambada ahayd oo dhibaatooyinka caalamku ka sheekaynaya ka soo hartay ayuu haddana eletariyaankii yidhi laaya oo guryaha ku dhista oo beeraha ku fasha intaas markay ka soo hartay wiil layidhaha cabdirisaaq eletareeya ku magac dheer oo ay madaxweynaha ilma adeeryihiina loo xil saaray inuu inta kalena u dhammaystiro labadaa nabar annagoo qabna nabarkii saddexaad waa wiilka shalay hooyooyinkii ooynayo jidadka ku ooynayo ku laayey sayidka iskooba suu nugula garaacay nugu garaacay nugu garaacay markii dambeetana qor baadkiisoo noogu daray gabadhii oo dhibaataysan oo sakaraada oo nafta dhibayso uu haraantida ka daawaa laga waaya haraantida ha dhimato yiri ha dhimato meeshaa ku dhimato ha dhimato meeshaa ku dhimato waalidiintu halkii ay sugayeen in dowladda federaalka ay uga garaabto wixii dhacay ayaa waxa ay la kulmeen tirdil tanina waxa ay muujinaysaa wejiga dhabta ah ee madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo guud ahaanba dowladda uu madaxda ka yahay laamigaa nala ku jiiday waan jajabannahay korkayaga liif aanaa u dulqaadan karinin baan maxayta nala ku garaaca marka horta maanta taasaan meesha ka sheegaynaa cid aan maanta u cabanayno oon leenahay hadee dowlad baa loo cabtaa dowladeeda annaga hore bay nooga dhaga adagtay cid aan u cabanayno horta allihii subxaana watacaala baan u cabanaynaa cabasho ka sakoowo koley ninkii waxgarada ama wax maqlahaya ama maanta adduunka meel kasta naga fiirsanaya dhibaatadaasaa na haysata hooyooyin baa nahay waad u jeediin intaan laaglaagnahay dad maanta la dhihi karo waa dad kibir usoo bannaan baxay ma ahan muddaan cabanayno idaacadaha ka muuqanayna aan hadlaynay hadalkayagii rasaas noolnool iyo ciidamadeedii dowladda oo tignikadii wadato nala kulaayay baa baal maxay tay waajib nala kaga dhiga dad badan oo marka hore taageersana madaxweynaha dowladda federaalk ayaa aada uga xumaaday markii dhallinyaro uu siray oo uu u sheegay in qadar la geynayo dabadeedna lagu tababaray dalka eritreya uu ka dagaalgeliyey etoobiya isla markaasina gobolka tigreega dagaaladii ka dhacaya ay ka qayb qaateen iyagoo u shaqaynaya ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sheegay inay diyaar u yihiin maxaabiis iswadaarsi ay la sameeyaan xukuumadda yemen kooxda xuutiyiinta ee maamusha magaalada sanca ee caasimadda waddanka yemen ayaa shaaca ka qaaday inay diyaar u tahay maxaabiis iswadaarsi ay la sameyso xukuumadda uu hogaamiyo cabdirabbi haadi mansuur madaxa arrimaha maxaabiista ee kooxda xuutiyiinta ninka lagu magacaabo cabdilqaadir al murtada ayaa sheegay in kooxdiisu ay diyaar u tahay maxaabiis iswadaarsi dhab ah oo ay la sameyso xukuumadda cabdirabbi haadi mansuur wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin maxaabiista ay dhankooda sii daynayaan inay ka mid ahaadaan wasiirkii hore ee difaaca xukuumadda yemen maxamed assabiixi iyo ninka la dhashay madaxweynaha xukuumadda yemen oo lagu magacaabo naasir mansuur haadi dhinaca kale xukuumadda yemen maajid fadaayil oo xubin ka ah wadaxaajoodyada ay xukuumadda la samaysay xuutiyiinta ayaa sheegay in dhanka dowladda ay diyaar u tahay maxaabiis iswadaarsi balse loo baahan yahay in arrinkaas si dhab ah u qaataan xuutiyiinta maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa tilmaamay in qorshahan ay garwadeen ka noqon karaan odayaasha dhaqanka maadaama bay yidhaahdeen aanay qaramada midoobe doonaynin in maxaabiis iswadaarsigu guulaysto xuutiyiinta ayaa tan iyo sanadkii laba kun shan iyo tobanka waxay maamulayaan magaalada sanca ee caasimadda waddanka yemen waxaana taageero dhinac weliba ah siiya xukuumadda shiicada ah ee iiraan dalka yemenna waxay ka wadaan xasuuq ka dhan ah muslimiinta ahlu sunnaha warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa